Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed ayaa Gobolka Shabeellada Hoose ee degmada Afgoye ka dhagax dhigay iskuul loogu talagalay xanaanada carruurta. Waxaa ka qayb galay dhagax dhigaan baxda Wasaaradda Waxbarashada Koonfur Galbeed, Guddoomiyaha Waxbarashada Shabeellada Hoose, Guddoomiyaha degmada Afgoye ahna duqa magaaladaas. Guddoomiyaha Waxbarashada Gobolka Shabeellada Hoose, Cumar Cali Sahal ayaa ka warbixiyay dhagax dhigan.
Meeshaan waxaa u taagannahay in la dhagax dhigo xarumaha waxbarashada ee degmada Afgooye adi ahaaneed xanaanada waxbarashada ee ubadka Soomaaliyeed loogu talagalay in wax lagu baro xanaanadaas oo ka dhigan markii ugu horreysay burbur kadib in xarun xanaano laga hirgeliyo ee degmada Afgooye taasoo ah mid taariikhi ah.
Wasiirka Wasaaradda Waxbarashada Maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya, Marwasaare Cusmaan Axmed ayaa kula dardaarantay maamulka degmadaasi in lagu dadaalo waxbarashada carruurta.
waxaan siila dardaarameeye in ilmoo markay yaryihiin iskool la jeeyo maskaxdood wixii qabato markii weynaata dhan ka ka dhegsanaadaas afgooye waxaa waaye degmada labaad ee koonfur galbeed ardaydeeda ugu badan tahay marka saas darteed waxaan rabnaa kii inaa haysatiin shaqada wanaagsan aa qabatiin qabta meeshiina hooshiina kasii wata maamulayaashiina degmada dadka dhan saa isku wada haysatiin aa isku wada jeceshihiin wax fiican oo la arkaayo waayo maalin walba khayr allah idin siiyo Mashruucan ayaa ka qayb qaadan doona horumarinta waxbarashada degmada Afgooye ee gobolka Shabeellada Hoose.